gudoomiyaha gobolka banaadir ahna doqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jamacaali madaale iyo gudoomiyaaya shirka degmooyinka gobolka banaadir oo la qoqowaday aqalka dowlada hoose ee xamara shirkunya waliba ku qeyb galeen madaxda ururada bulshada rayidka soomaaliyeed iyo weliba lunku hadalaya sidii maamulada degmooyinka gobolka banaadir iyo ururada bulshada rayidka soomaaliyeed ku wada shaqeeyi lahaayeen horumarka caasimada iyo sidii gacanyo onkujeysida lahaayeen waana taliyo unkuweelada lahaayeen maqaamka caasimada afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax dheere iyo kulinka kuryada warbaahinta la wadaagiya muhiimada lunku hadala iyo shirka degmooyinka gobolka banaadir oo laga qobaday aqalka dowlada hoose ee xamara gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa gudoomiyey shirka degmooyinka gobolka banaadir oo lagu qabtay aqalka dowlada hoose ee xamar shirkan ayaa waxaa kasoo qaybgaleen madaxda ururada bulshada rayidka soomaaliyeed uu hogaaminayay gudoomiyaha dalada ururada bulshada mudane cismaan muxudiin shaatax ujeedada ee kulanka caawa waxauu ahaa sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta ka dhexaysa maamulka gobolka banaadir iyo dalada ururada bulshada rayidka soomaaliyeed iyadoona mas-uuliyiinta dalada ururada bulshada soomaaliyeed ay ku ammaaneen gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir doorka ay ka qaateen labadii sane ee ugu dambeysay horumarada ka jira caasimada magaalada muqdisho haddii ahaan lahayd dibudhiska ee wadooyinka caasimada iyo weliba siday ugu qayb qaateen isku xirka laamaha amniga iyo shacabka ku dhaqan ee gobolkan banaadir oo runtii heer wanaagsan laga gaaray in amniga guulo waaweyn ee laga gaaro sidoo kale shirka ayaa waxaa loogu wada hadlay sidii laysaga kaashan lahaa ka shaqaynta ama ra-i aruurinta ku saabsan tala kudarsiga maqaamka caasimada magaalada muqdisho oo ay door muhiim ah ay ku leeyihiin bulshada rayidka soomaaliyeed islamarkaana hormuud ay u yihiin maamulka gobolka banaadir iyo dowlada hoose xamar sidoo kale shirkan ayaa waxaa lagu soo qaaday sidii lasaga kaashan lahaa isku xirka bulshada qeybahooda kala gedisan iyo daadejinta maamul wanaagga degmooyinka ee gobolka banaadir siday ugu daadegi lahaayeen howlaha adeega bulsho ee loo haya shacabka ilaa iyo heer waax ilaa iyo heerland maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu faray gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir in xoogga la saaro adeeg hufanna la gaarsiiyo shacabka qaybahooda kale